أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga alandulis maanta idiin haysa kooda ugu door karoon waxaa ka mid ah ku dhowaad kun iyo shan boqol oo ruux yaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqeyman sayuunida yuhuudda ay ka geysatay dalka lubnaan mas-uuliyiinta iyo bulshada wili islaamiga hiiraan ayaa maanta goob fagaaryaal ah ku dukaday labada ragcadood ee salaada rogdoonka qoys ka mid ka mid ee maxaabiista kenya ee lagu qabtay dagaalka alcadda ayaa madaxweynaha kenya ugu baaqay ka shaqaynta sidii lagu sii dayn lahay askarigaas weerar lala beegsay cadowga allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaaya islaamiga eegado xildhibaano ka tirsan baarlamaanka riddada soomaaliya ayaa ka hor yimid doorasho ka dhacday magaalada baydhabo jamciyadda alixsaan alkhiiri ayaa gudmudana shii qaybina ka samaysay degmada rabdhuure ee wilaaya islaamiga ee bakool maktabka dacwada wilaaya islaamiga hiiraan ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey haweenka dacyaadka ee ku dhaqan mid ka mid ay deegaanada wilaayadaas sidoo kale warkeena duuqur waxaad ku maqli doontaan xalqada saddexaad warbixino aan ugu magac darnay baraaraha ufurow عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa duhurnimo khamiisa taariikhuna ay ku beegan tahay kow iyo labaatanka bisha shawaal sanadda kun afar boqol afartan iyo todoba hijiri walaalaha iyaga muslimiinta ku soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan ku dhowaad kun iyo shan boqol oo ruux yaa dhimashadii dhaawac ku noqday duqeyman sayuunida yuhuudda ay ka geysatay dalka lubnaan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen cali aadan cabdulaahi caliyare iyadoo maalintii labaad uu galay heshiiska xabad joojinta ee u dhexeeya dowladaha maraykanka iyo iiraan ayaa dagaallo foolkafoola iyo duqaymo laga soo warinaya waddanka lubnaan maalinnimadii shalay diyaaradaha dagaalka maamulka yuhuudda ayaa duqaymo aan loo meeldayin ka geystay magaalooyinka iyo tuulooyinka waddanka lubnaan magaalada bayruud ayaa ka mid ah goobaha duqaymaha xooggan ay ka dhaceen iyadoo taliska ciidanka yuhuudda uu sheegay inay beegsadeen bartilmaameedyo ciidan in ka badan kun iyo afar boqoloo ruux ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday duqaymahaasi iyadoo guud ahaan cisbitaalada magaalooyinka waaweyn ee lubnaan ay daadsan yihiin dhaawacyada dowladda iiraan ayaa tallaabadani ku tilmaantay mid lagu jebinayo heshiiska waxaana maanta lasoo warinayaa khilaaf xooggan oo u dhexeeya tehraan iyo washington oo ku aadan xiisadda lubnaan ururka xisbullah ayaa isagana weeraro ku qaaday deegaanada yuhuudda ee ixtilaalka ku haystaan sida mandiqada aljaliil oo laga maqlay dhawaqa digniinta bixiya dagaallo foolkafool ah ayaa sidoo kale dhinacyadu ku dhex maraya xuduudda iyadoo la beegsaday gaadiid dagaal oo ay leeyihiin ciidanka gumaystaha yuhuudda jasaaka allahu khayran walaalka caliyare mas-uuliyiinta iyo bulshada wilaaya islaamiga hiiraan ayaa maanta goobo fagaaryaal ah ku dukaday labada ragcadood ee salaada roobdoonka tafaasiisha warkaasi waxaa ku abaadeysanaya walaalkeena saadaq muumin boqolaal dadyow muslimiin ah oo isaga kala yimid xaafadaha ay ka kooban tahay degmada buqaqable ayaa isugu soo baxay fagaaraha weyn ee sheekh xasan barsane kaas oo ku yaala degmada buqaqable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan si ay u dukadaan labada ragco ee salaada roobdoonka ah allahna ay u weydiistaan raxmaddiisa dukashada salaada roobdoonka kadib waxaa goobta ka duceeyey sheekh saalax iyo sheekh yuusuf macalin cabdiraxmaan oo ka mid ah culimmada diinta islaamka iyagoona muslimiinta ugu duceeyey in allah roob u keeno abaartana oo uu ka dulqaado faqad istajaaba allahu ducaa'a rasuuliillaahi sala allahu calayhi wasalama fi lxaali bilistisqaa kadalika huwa subxaanahu qariibun mujiib yastajiibu min cibaadihi idaa dacahu saadiqiina mukhlisiina lahu ddiin qaala tacaala waidaa sa'alaka cibaadii cannii fainii qariibun ujiibu dacwata addaaci idaa dacaan falyastajiibuu lii walyu'minuu bii lacallahum yarshuduun ama idaa dacuuhu bialsinatin kaadiba waquluubin ghaafila waafcaalin faasida wahum musiruuna cala aldunuubi waalmacaasi laa yuqayiruuna min axwaalihim shay'a fahaa'ulaa'i laa yustajaabu lahum ducaa اتقوا الله تعالى وتوبوا إليه واعلموا أنه مهما بلغ العبد من الذنوب والمعاصي فإنه لا يجوز القنوض من رحمة الله وترك التوبة فإن القنوض من رحمة الله كفر وضلال قال تعالى إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون وقال تعالى ومن يقنض من رحمة ربه إلا الضالون وقال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أسقنا الغيث ورحمة ولا تجعلنا من القانتين اللهم إن بالعباد والبلاد من الجوع وال والجهد والضنك ما لا نشكو إلا إليك اللهم أرسل السماء علينا مدرارا اللهم أنت أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة فقد دعوناك كما أمرتنا فأجبنا كما وعدتنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين اللهم أغثنا اللهم أغثنا يا ذا الجلال والإكرام إله رحمة هذا النوفر سمد بركات كذا إله نوفر إله سمد بركات كذا نوفر أرض بركات كذا إله نوفر إله دنوب تنضه نو قوانن إلهي ورحمة هذا هي فضل هذا واسع إله نوغو داق kuleylka ilaahu qabow noogu bedel abaarta ilaahu aar noogu bedel cudurrada ilaahu caafimaad noogu bedel ilaahu xaaladdan xaalad ka ro noogu bedel allaahumma xawil xaalana ilaa axsan alxaal allaahumma xawil xaalana ilaa axsan alxaal allaahumma xawil xaalana ilaa axsan alxaal yaa da aljalaali waalikraam ويا ذا العزة التي لا ترام عز جارك وجل ثناؤك وتقدس أسماؤك ولا إله غيرك نرجو رحمتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك إن عذابك الجد بالكفار ملحق labada ragco ee salaada roobdoonka ah ayaa lagu wada dukaday fagaarayaasha degmooyinka iyo deegaanada dhacabariga iyo galbeedka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan iyagoona dadku ay ku ducaysanayeen in allaah abaarta uu ka dulqaado jasaaka allaahu khayran walaalka saadax qoyska mid ka mid ee maxaabiista kenya ee lagu qabtay dagaalkii alcadda ayaa madaxweynaha kenya ugu baaqayay ka shaqaynta sidii lagu sii dayn lahaa askarigaas faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed qaylodhaan culus ayaa ka soo yeertay qoys degan magaalada eldoret ee dalka kenya kuwaasoo codsi u diray madaxweynaha kenya william ruutu si uu gacan uga geysto furdaaminta aabbahood oo ah sarkaal ka tirsan ciidanka difaaca kenya kaasoo u gacan galay mujaahidiinta al-shabaab sarkaalkan oo lagu magacaabo cabdulaahi ciise ibraahim ayaa ka mid ahaa saraakiil iyo askar ka tirsanaa ciidamada siliibiyiinta kenya oo loo qabtay dagaal shan iyo tobankii janaayo labada kun lix iyo toban mujaahidiinta ku qaadeen xero ay ciidamada kenya ku lahaayeen magaalada ceelcadde ee gobolka gedo qoyska sarkaalkan ka tirsan ciidamada difaaca kenya oo in ka badan toban sano gacanta ugu jira mujaahidiinta ayaa ka codsaday william ruutu inuu soo farageliyo oo uu ka caawiyo sidii loo heli lahaa ama loo ogaan lahaa meesha uu ku sugan yahay qoys ahaan waan argagaxnay oo jahwareer ayaan ku jirnaa ninkiina quudin jiray lama hayo waxaan helnay wicitaanona weydiinaya in aabbahay la helay laakiin xaqiiqdu waa in aan weli raadinayno ayay tiri khadre cabdulaahi ciise oo sarkaalkan maxbuuska ah u dhalay sidai xogtu sheegaysa qoyska sarkaalkan ayaa hadda doonaya inay la kulmaan wasiirka gaashaandhigga kenya oo ay aaminsan yihiin in wasiirku yahay qofka keliya ee arrintan gaarsiin kara madaxweynaha si xal deg deg ah loo helo xilligan dhammaanteen waan murugsannahay aniguna aad ayaan u tabay aabbahay ma aqaan halka uu joogo mana garanayno meel aan u jeesanno ayay mar kale warbaahinta kenya u sheegtay gabadha uu dhalay sarkaalkan ku jira gacanta mujaahidiinta waxay intaasi raacisay waxaan rabnaa inaan la kulanno wasiirka gaashaandhigga sababtoo ah waa waajibaadkeeda inay ogaato xaaladda iyo halka ay ku sugan yihiin askarta loo diray soomaaliya sidoo kale waxaan rabnaa inaan la kulanno madaxweynaha si uu nooga saaro xanuunkan qoyska ayaa geesta kalena sheegay in tan iyo markii aabbahooda uu u gacan galay mujaahidiinta muddo laga joogo toban sano ka hor ay dowladda kenya marar badan u ballanqaaday caawimaad balse ilaa iyo hadda aanay helin wax garab istaag ah deriska ayaa dhankooda iyaguna warbaahinta kenya u sheegay in qoyska sarkaalkan ka maqan yahay uu ku dhacay niyadjab aad u xooggan waxayna ku baaqeen in la dedejiyo dadaalada la doonaya in lagu soo furdaamiyo askarigaasi waan ku farxi lahayn haddii askariga la sii daayo oo uu dib ula midoobo qoyskiisa qoysma dhammaystir mar la'aanta aabbaha wuxuu ka tegay meel bannaan oo weyn war kasta oo been ahna wuu dhaawacayaa ayuu yidhi qof kale oo ka mid ah deriska qoyska siday warbaahinta kenya sheegtay qoyskan ayaa horay uga quustay sarkaalkan waxaanay ku dareen liiska askartii tarobeelka ahayd ee ku nafweyday dagaalkai ceelcadde balse muddo ka bacdi ayuu askarigan la soo xiriiray qoyska isagoo u xaqiijinaya inuu nool yahay sidoo kale sarkaalkan ayaa horaantii labada kun shan iyo labaatan ka soo muuqday muuqaal uu baahiyey kataayib al akhbaariyah kaasoo uu dowladda kenya uga codsanaya inay ka shaqayso sidii loo sii dayn lahaa isagoo walaac ka muujiyey mustaqbalkiisa haddii baaqiisa aan la ajiibin jasaaka allaahu khayran walaalka marwaan weerar laga beegsaday adagu allah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada gado ciidamada mujaahidiinta ee ka jihaada wilaayada gada ee koonfurta dalka soomaaliya waxay howlgal qaraxa la beegsadeen maleeshiyaad murtadiin oo ku lugeynaya gudaha degmada baled xaawe oo ka mid ah goobaha cadowga allah duulaanka uu kaga sugan yahay wilaayada gado waxaana qaraxaasi cadowga allah lagu gaarsiiyey khasaaro iyadoona qaraxaan u imaanaya xilli shalay howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen afafka hore ee magaalada baydhabo lagu dilay toddoba askari oo murtadiin ah laguna dhaawacay sagaal kale iyadoona howlgalkaasi lagu gubay gaari cabdibalaha waxayna mujaahidiinta howlgalkii shalay kusoo qanimaysteen hub kala duwan xildhibaana ka tirsan baarlamaanka kooxda hirdada soomaaliya ayaa ka horyimid doorasho ka dhacday magaalada baydhabo faahfaahinta warkaasi waxaa inoo eegaya walaalkeen casaam carafaad xubno ka tirsan baarlamaanka kooxda hirdada ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku cambaareeyey in doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo ee lagu sheegay in lagu dhacay kursigii ku fadhiyey mid ka mid a xubnaha golahaasi doorashadaasi ayaa xildhibaannimo loogu doortay cabdiqaadir maxamed nuur oo ahaa dadka aadka ugu dha murtad xasan gurgurte madaxa kooxda hirdada soomaaliya xildhibaanada bayaankaa soo saaray ayaa doorashadaasi ku tilmaamay mid xadgudub ah oo lagu dhacay isaaq cali subak oo ahaa xildhibaanka ku fadhiyay kursiga loo dhacay wasiir tigtok waxay ku tilmaameen guddiga doorashooyinka hirdada uu noqday mid uu xasan sheekh maxamuud u adeegsanayo fulinta sharci darrada sida hadalka ay u dhigeen waxayna intaasi raaciyeen inaysan aqoonsaneen doorashada ka dhacday magaalada baydhabo dadka wax falanqeeya ayaa sheegaya doorashadii ka dhacday magaalada baydhabo ee boobka kursiga lagu sheegay ayaa sawir dhaba ka bixisay nooca doorasho laga filan karo murtad xasan guurguurte taasoo ah mid boob iyo bililaqa ku dhisan jasaaka allaahu khayran walaalka casaam jamciyadda alixsaan alkhiiriya ayaa gumud raashin ah ka qaybisay degmada rabdhuure owla islaamiga ee bokool walaalkiin cabdiqani maxamed ee warbixintaasi ku cibaadaysanaya jamciyadda alixsaan alkhayriya oo qayb weyn ka qaadanaysa ugurmashada dadka ay saamaysay abaarta ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ayaa deeq raashin ah gaarsiisay degmada rabdhuure ee wilaayada bokool waxaana ka faa'iidaystay boqol qoys oo danyar ah waxaa qoys weliba la siinayay raashiin ka kooban sonkor saliid iyo bur mid ka mid a waxgaradka deegaanka ayaa ugu horreyn fagaaraha kula hadlay dadkii ka faa'iidaystay gurmadka raashiin qaybinta ah unogeeka degmada rabdhuura roogna may ballanka qeybiga ahaaye raashin oo majmuucat alixsaan alkhayriya ya raashinka qeybiga ahayta degmada rabdhuur boqol qoys yaa raashin la siiyo ahay may markhaato ku anaa una odayaalkii degmadii may waa rabdhuur kumadan ya arago ahayna markhaato ku ana qoysaskaas oo raashinmada la siiy oo walaalisho hankadeegan geedka may buu ahaa ee dandhabanyin may kale may buu ahaa dadka muslimiinta odaye walin sheegayn may kumada ahaa ini dadkii walaalaysho asaxta wadaadkii hadharaadib hodhay walku sheegay laanki baahna walaasho deriski walku siya dhankooda dadkii raashiinka nasiibka u yeeshay oo u warramay warbaahinta andalus ayaa sheegay in lasoo gaarsiiyey deeq raashiin ah iyagoo u duceeyey mujaahidiinta sidoo kalena habaaray galada geeka may roogna degmada rabdhuura iyo roogna raashin muslimiinta haniinka deegan abaarta dadka dhibti oo danyarka e laanka deegi iyo dadla sii marka raashin fara badangu bariis sokor bur saliid raashin badangu walka na imooysidi may mintuku habaarana gaala habaarana muslimiinta an do-aayana ilaahay muslimiinta galantiya korka weela gaadala ada burburi maysirugna banaanka degmada rabdur oo kuma dheer gobolka bakool mana ninka qiibiyay raashin oo nocoyaal sheeshal-ayin bariis iyo bur iyo saliid ilaahayaan ka mahadsan tumaamadaaska dembe maynka mahadyaana muslimiintii oo antaasi dadkaanka daagdi habasatyaanka mahadyaana ilaahay muslimiinta guulisii korkaweela garadan alihii dhibiya arbaas nooli ere deeganka rabdhuurirow ilaahaynka maadsagna raashinganna na sii raashin bariis iyoonaytaw bur sida noo eena na sii ilaahay mahadle muslimiinta nasiidi aanka mahadsagna muslimiinta ilaahay guuloy alxamdulilah ilaahay ka mahadsan degmadii rabdhow raashin wacaangeynanasi ilaahay ka mahadsan dhammaad ileed aan lahayn alxamdulilah nimada allana sii gaalada alla jibiye galanta islaami kororka alle kawaa
wilaayaadka islaamiga ee dhaca koonfurta bartamaha soomaaliya iyo sidoo kale deegaano dhaca gobolada waqooyi waxaa ka soconaya gurmadka lagu samata bixinayo dadka ay saamaysay abaarta kuwaas oo loogu deeqayo lacag iyo raashiin xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacan kula dagaalamaysa cadowga saliibiyiinta iyo dabadhelifyadooda murtadiinta ayaa dhanka kale u istaagtay ugurmashada dadka tabaalaysan iyo uhiilinta kuwa la dulmiyey jasaaka allaahu khayran walaalka cabdiqani maktabka dacwadula islaamiga hiiraan ayaa dowladdiina usoo gabagabeeya haweenka daaciyaadka ee ku dhaqan mid ka mid a deegaanada wilaayadaas faahfaahinta warkaasi waxaa mar kale inoo eegaya walaalkeen saadaq muumin munaasabad heerkeedu sarreeya oo dowro afar maalmood socotay loogu soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ayaa ka dhacday deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan xafladdan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin culummo iyo waxgaradka deegaanka booco dowladani oo muddadii ay socotay lagu qaatay culuum kala duwan ayna ka faa'iideen haweenkii dowladda loo soo gebagabeeyey qaar ka mid ah waxgaradka deegaanka booco oo ka soo qayb galay munaasabadda oo goobta ka hadlay ayaa uga mahadceliyey maktabka dacwada horumarka ay bulshadu ku tallaabsatay maanta meeshan waxaa loogu soo xirmay dowro afar maalmood socotay degmada booco oo gabdhaha muuminaadka ah culummaduna ee haysay ilaahay ama hadda iskale waan ku soo dhowaynaynaa waan ugu ducaynaynaa aad iyo aadna waa looga faa'iiday ilaahay marka ha lagu anfacaan laynahay ayagana waxay barteen qalbigooda allah ku dejiyo kuwii ubadkooda iyo naftooda iyo ahalkooda ku maamuusan allah ka dhigo intaas waxaa yaloo ducaa markaan raaciyo islaamku yaa la yidhi waxaa waaye abaaraa jirtay abaarta allah laga reebo islaamka allah ha qaboojiyo abaarta allah laga reebo cudurraa jire cudurrada waxaa caafimaad allah loogu bedelo caafimaad badan allah la siiyo culummadii dowradan afarta maalmood ee ka socotay degmada booco ee muxaafadada beledweyne ee maanta soo gebagabaysay ee wakhtigan soo gaarsiidayna waa u mahad celinayaa waxaan mahad kale aan u celinayaa gabdhihii mu'minaadka ahaay ee ka faa'iidaystay ee qaryada booco iyo hareeraheedaba joogo ee muxaafadada beledweynena waa u mahad celinayaa intaas kadib waxaanu leeyahay waxaa horay wax noogu sheegoo noo wacdiyey sheekh cabdicasiis ayrallaha siiyo wixii waanii wacdi ku filan ayaaisaga ayaa noogu filan intuuna wacdinaya ayaa nagu filan wacdigu wuxuu anfacayaa dadka mu'miniinta allah subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wadakir fa ina dikra tanfacu almu'miniin khayrka aad meeshaan ka siyaadsateen inaad sii wadaanoo sii laba jibaartaan allah ha idigu toosiyo allahana idii taam yeelo maanta waxa waye xafladda ay soo xirantay dowradii ka socotay degmada booca maxaafadada beledweyne waxaanu leeyahay intaas dowrada soo waday dadkii ka faa'iidaystay iyo ciddii wadaybo allahana noo dembi dhaafo dhammaan waalidiintayn iyo annagaba ciddii dhimatana khaatumada allah u wanaajiyo diinkana allaha nagu sugo dhanka kale haweenkii daaciyaadka ee dowladda loo soo xiray ee deegaanka booco ayaa dhankooda sheegay in ay codsanayaan in loo soo celceliyo dowraadka noocan oo kale ah magacaygu waa ukhtu shahadaa waxaan ka mid ahay haweenka muslimaadka ah ee ku sugan deegaanka booco ee bariga wilaayada islaamiga ee hiiraan maanta halkan waxaa noogu soo gabagaboobay dowro noo socotay muddo afar maalmood ah dowradaas oo loogu magac daray taabiciyadii khayrka badneed xabsa binti siiriin shicaarna looga dhigay ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjaz anigoo magacaygu yahay ummu xabsa oo jooga deegaanka booco bariga walaayada islaamiga ee hiiraan halkan waxaa noogu soo gabagabowday dowro dowradaas oo socotay muddo muddo afar maalmood ah dowradaas oo lagu magacaabay lagu magacaabayay xabsa binti siiriin shacaarkeedana oo ahay ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah walaa tacjis assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah uma marwaan nana joogta deegaanka booco bariga walaayada islaamiga ee hiiraan meeshaan dowro ayaa noogu soo gabgowday dowradaas oo noo socotay muddo afar maalmood ah dowradaas oo magaceedu ahaa xabsa bintu siiriin shicaarkeeduna wuu ahaa ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaahi walaa tacjis waxaa uga faa'iidaysan waxaa ka mid ah tarbiyatul awlaadi awlaadda inaan tarbiyeyno allisaanu inaan dunuubta ka ilaalino carabka alwaqti waqtiga inaan ka faa'iidaysano maasha allah intaas ayaa uga faa'iidaysanay maalmo ka hor ayay ahayd markii sidaan oo kale maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan dowraad diini ah u soo gebagabeeyey haweenka daaciyaadka ah ee degmada buqa qable ee wilaayadda islaamiga ah ee hiiraan jasaaka allahu khayran walaalka saadaq dhegeystayaal iminkan waxaa ku soo dhowaataan xalqadii saddexaad warbixinadan ugu magac darnay baraaraha ufurow iyo walaalkeen bashiir muxidiin abu ayman
waxbarashadu waa tiir muhiim ah oo jaangooya sarukaca iyo hoobashada ummadaha ummad weliba oo dadaashana waxay mustaqbalka dhow iyo mid ka fogba gurataa midhaha si ay tacbatay reer ufurow mid ka mid a baraaraha ee maanta haystaan waxay ku gaareen inay saro yeeleen aqoonta iyo dadkeeda iyagoo ku dadaalaya in jiilka soo kacaya oo ah rajada ummadda ay ku abaabiyaan tacliin tayasan
كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا كل السنين شواهد ما للطليعة غيرنا magaaladani waa mid ka mid a degmooyinka wilaayada islaamigaha ee baay ee ku horumaray xagga waxbarashada waxaana subax weliba irdaha loo furaa tobanaan madaaris leh noocyo kala duwan kuwaasoo ay ka aflixeen kumanaan haddana ay wax ku baranayaan kumanaan kale makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada islaamigaha ee baay oo kaashanaya bulshadooda reer ufurow ayaa sii dardargeliyey waxbarashada iyo in dadkooda ay ka haqabtiraan jaanib diineed iyo mid maadiyiintaba iyaguna ma aysan isdhigan oo waa kuwa guntiga dhiisha isaga dhigay sidii ay uga midho dhalin lahaayeen dadaalkan xooggan ee wilaayada islaamiga ee baay ay ku bixinayso sheekh xamse abujacfar waaliga wilaayada islaamigaha ee baay wuxuu inaga warbixinayaa sida dadka muslimiinta ay garabka ugu yihiin howlaha waxbarasho ee makaatiibta dacwada iyo tacliinta ee wilaayada dadka muslimiinta ee may laha walaaloogan naftiyo may waahi ilaahay subxaanahu wa tacaala kukagadadi ini isin diin i dacwo i risaale tawxiidsan geysiya kaalma angnagada haddii isin walan la baraan anka yaraan ka kaalmeeya ani ku dhegaysataan khayrka sin wadan ku dhegaysataan intaasay ka kaalmeeya waana ma ina hadnagay bogaadiyey insha allahu tacaala mujtamaca muslimiinta oo walaayada ka nool dadka isku maqaami isku miisaan ma ah walbadana kumade intiyo badanba la arag hora aniyo garab surinyin mas-uuliyiinta dacwada iyo mas-uuliyiinta tacliimta iyo lankasta khayr in surinba ani dad garab surino waana habbo waayo iyin may ka garodaase taqaariirta kooyasa may la ku yaabe taqriir kasta ani codsi daaci ka jar lama qof isado qofle la kulum lama sagaare ani daaci in codsado qadiyadaasi mayna dareen siyaasi ini baraarig diini ah oo islaami ah oo saami ah eedan qiimo badan ini ku jara wilaayada gudaaja ilaahay aanan ka xamdiyaana tabaaraka wa tacaala marka mas-uuliyaddaasi walaalo ay la fududaayo ay ka garab surumay ay ku dhegaysadoy ay ajiibo bishii rabiicul awal ee sannadkan kun afar boqol toddobiyo afartanka hijri waxaa degmadan laga yagleelay mid ka mid ah macaahidda la mahdiyey ee culumta qur-aanka waana macadka imaam sakhaawi iskaashi maamul iyo bulshadiisa dhex maray kadibna waxaa allaha fadligii maanta si buuxa u shaqaynaya xarunta macadkan ee ufurow taas oo lagu dhisay lacag ka badan siddeetan kun oo dollar sidaan xogta ku helnay ilaa laba boqol lix iyo toban arday ayaa aroor walba u kala hada goobtan waxbarasho waxaana intaasi sii dheer in macallimiinta madaarista qur-aanka ay yihiin kuwa ka faa'iidaysta culumta halkan ka baxda ee muhiimadda xambaarsan maamulaha imaam sakhaawi ee ufurow ayaa inooga warramay qaabka ay u socota diraasada macadka markaad dafcadii inka horreeytay iyo may hadda bilaawahaydtee ardigiya bilaawahayd ardigii haddina in bilaawdahay may baan naha galnay bili rabiicu awal iyo rabiicu thaani jamaadulula jamaadul aakhir fataradii hore ayaa ku qaadani jamaadul aakhir tumii shantiye may galnay fasax iyo macadka lahay rajab awal shee lahaskanagdi markii dhammaatay shaabaanna may baa bilaawday muqaabaladii inka horreeytaya macadka gale muqaabaladaasi ad marka may baan fadheeday dad boqol iyo afartan iyo kow qofoode ya muqaabalada koowaad marta in fadheetay ilaahay fadishii marka dadka haddii oo haddee tartan iyo la galo dadna hiraayana dadna ha bahayaan muqaabaladii eedahayti may baha kugudubtay boqol qofood afartan iyo kowtiya marka muqaabaladii koowaad martay ka hirtay ilaahay fadishii boqolkii qofoodoo muqaabaladaha kugudubtay bili shacbaan haddana hadda geeka bili shawaal unu roogno mayba haddana bilaawahayana cardigii qiraa'adkii yaa martay haraabtanka damboytay martay taqsiimkii maalimiinta linqiibi iyo hadda bilaawado hayaan may kaloo jaree macadka qiib oo walbarashada oo tamhiidii la eraayo ardaydii qur-aankan xafdiisanayn hooslaha ku dhisaayo yoona martay ka kooban dad konton iyo toddoba arday ah oo niska jaraan kuri iyo gibro niska jaraan iyo yoona hooslaha ku bahaayaan dhanka kale madaaris qur'aanaha oo tiradooda ay gaadhayso toddobaatan oo dhammaantoodba tajwiidka saxda ardayda ku bartaan iyo sidoo kale ku dhowaad labaatan markees oo ay dumarka yar iyo weyn isugu yimaadaan ayaa ku yaalla degmadan kuwaasoo midhahooda laga arkay gudaha mujtamaca sidoo kale waxaan meesha ka marnayn waxbarashada dadka waaweyn ee xoogsatada iyo dalaaleyda kuwaasoo iyaguna wakhtigooda soo xaadira goobaha waxbarasho taasina wilaayadu kama aysan gaabin sheekh fu'aad maxamed khalaf oo ka mid a culimmada mujaahidiinta waa mid ka mid a afraaddii sida cajiibka lahayd inooga warbixiyey waxbarashada reer ufurow iyo dadaalka xooggan ay geliyaan goobaha waxbarashada xaqiiqatan magaaladan waan dhex maray waana ku wareegay iskuulka dugsiga hoose dhexe sheekh ibraahim loogu magacdaray jasaahullah khayr waxaa weeye maktabu tarbiya wa tacliim ilaahay ha ka abaalmariyo iyaga iyo mas-uuliyiintoodaba se la ii sheegay ay dhisheen oy hagaajiyeen waana madarasadii hore ee maamulkii hore markii uu jiray meesha ka dhisnayd waxaan arkayay subaxdii ilmihii oo la safayo oo tacliimtii la siinayo oo aad iyo aad u qiimo badan waxaan kaloo aragnay sakhaawi oo isaguna aad iyo aad wax loogu baranayo intaa kadib waxa dheeraad ay ii sheegeen waxay ballan qaadeen degaanku qof walba oon degaanka ahayn ee u yimaada in uu qur'aanka alla barto oo sakhaawi u galo inay noloshoysa kafaalo qaadayaan guri ay degaan iyo waxay cunaanba inay siinayaan jasaahumullahu khayra intaa waxaa dheer macayda gabdhaha anuu runtii markaan darsiga akhrinayey gabdho laba boqol kor u dhaafay baa soo xaadirayay subaxdii oo daraasada qaadanayay magaalo cilmi bay noqotay magaalada hadday tahay madaarista nidaamiga ah iyo hadday tahay midda sharciga aba allah subxaanahu watacaala ha barakeeyo u furow magaaladaas iyo hagagaarkeeda iyo waxa degaankaa jooga muslimiinta meel kastay joogaan allah ha barakeeyo weli waxaynu ku guda jirnaa silsiladii waxbarasho ee ufurow markanna aan jaleecno dhanka ugaas cabdulaahi isaaq yaare ugaaska beesha luwaay ee degmada ufuro oo isagana waxyaabo badan ka dhowaajiyey mar aan waraysi xiisele la yeelannay waxa uu ugaaska uu si faahfaahsan uu kaga hadlay dhismaha macadka imaam sakhaawi qaarashaadka ay ku bixiyeen iyo maanta faa'iidada ay ku haystaan imaamu sakhaawi markii la fiiriyey in oo baahida lanqabo deegaanka dugsi imaamu sakhaawi intii baahanta markii la fiiriyey unu maamul ka codsanay muxaafadada iyo odayaalkanooba isla jarno wali weydiinayhe maamulada unoo sareey sida xarakada ama maamulka gobolka walhanin ogolaade alxamdulilaah markiinhan ogolaade kudub waliba iska talanay haddii unu beelaana in unu imaamu sakhaawi dugsi adhisano dugsi imaamu sakhaawi adhisani oo ka kooban liqool oo fasale ah lifasal xafiisko iyo maktabka oyoo dhan sar ah iyo hool oo adiga tumishan mitir ah in unu dhisano ilaahayaniyan fududaaye dhisani beese adiga siyeetin iyo likun ijijabwalsaas oo kale walaka dhasi hadda markan markii maamulaha imaamu sakhaawi niinku warbiyi warbixinta sida hadda oo dugsiga marahayo markiisu niinku warbiyiina ilaahayba kama hasan qarashkaanu inti in khasaaraya aragahayna oo qarashkii unu galni maamulkaanu nii garabnagadi macalimiin tayo leh naniinsheeni macalimiintaas ardaydii walbarahaytu iyo leebalada ardayda shal'ate markii maamulaha ninku warbiyi walunu eedanka farxsanu waxaa markan u jihaysanay dhanka dugsiga hoose iyo dhexe ee sheekh ibraahim meelo oo ah mid ay bulsho badan ka soo aflaxday kuna yaalla degmadan muddo fog arday gaaraysa ilaa iyo laba boqol iyo konton oo isugu jira wiilal iyo gabdho ayaa halkan wax ku bartaa iskuulkan waxa uu sidoo kale uu leeyahay qayb ay dadka waaweyn ay wax ku dhex bartaan oo iyaguna kaalintooda waa kuwa helay marba haddii ay soo dhammaystaan mashquulaadkooda kale ee maalinlaha ah mu'asasada alxigma ee lagu barto xirfadaha kala duwan iyo rodada akhriska iyo qoraalka oo uu gacanta ku hayo maktabka tarbiyada iyo tacliinta iyaguna waa qayb ka mid ah goobaha waxbarasho ee ufurow kuwaas oo ay sannad walba ka soo baxaan arday sita aqoon kala duwan xalqada xigta ee warbixinnadeena baraaraha ufurow waxaan allaha idinkii ku dul istaagi doonnaa mid ka mid ah kaabayaasha muhiimka ah ee magaaladan oo ah goobaha caafimaadka iyo sida ay dadka deegaankan u dabooleen baahidaasi iyaga oo allah kaashanaya
guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkii duhurnimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga al andalus maanta anaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warka duhurnimo andalus waxaynoo suurtageliyey oo aan ugu mahadcelinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta ood kumasantiin dhegeysiga warka duhurnimo andalus allah subxaanah watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga al andalus wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wa jihaadakum mubaarak